dadka mar kale su-aalaha la weydiinaya waxaa la yidhaha federaalka ma rabtaa mise ma rabtid ma jecesha mise waad waad necabta ha iyo maya ka oranaya annagu cilmi baaristan haynu samaynay way ka duwanayd muddayna qaadatay waxaanu dadka weydiinayna dadku waxay rabaan iyagu ha noo sheegaan annagu yaanaan su-aasha afka ka gelin waayo haddaan su-aasha afka ka gelin laba jawaabood mayna siin karaa ha iyo maya marka waxaanu soo ogaanay waxaa la yidhaahaa dadka ku nool gobolka puntland la dhaho iminka soomaalidu waxay u haystaan inay ku riman yihiin federaalka kuwa muqdisho jooga banaadir joogaana inay ku riman yihiin waxaa la yidhaahaa dowladda dhexe oo adag oo centralized ah waxaanu soo ogaanay marka dadka caadigaa weydiisay dantoodu waxay tahay waxay rabaan mustaqbalka rajaynayaan waxaanu soo ogaanay dadka caadiga ee puntland jooga iyo dadka caadiga ee banaadir jooga inay dantoodu isku mid tahay waxay rabaanna ha isku mid yihiin laakiinse siyaasiyiintu hayna jeclayn inay codka maqlaan walaa ma muuqataa marka in soomaalida aanan la barinba waxa federaalka uu yahay oo cilmi badan aanay ka haynba waxa weeyaan federaalka waa la qaataa lagu odhanaya markaa su-aashan weydiiyey yaa qaatay baan ku idhaa dadkii soomaaliyeed may u codeeyeen gobolladii may u codeeyeen yaa loo macneeyey federaalku wuxuu kala yahay ila noocyadiisa aada u kala fara badaneh mid ku dilaya iyo mid ku dhisi karaa jira kan etoobiya waa mid ka nigeria waa mid ka indiya waa mid ka maraykanka waa mid markaa cid u macnaysa waxaasi ma jiraan ee waxa la yidhi kan qaata loomana sii sheegin kaasi wuxuu noqon doono walaa marka nidaamkan federaalka ah dadka shacabka sida ay u fahamsan yihiin oo aada soo aragtay iyo sida ay siyaasiyiinta u wadaan ma isleedahay isma laha dadka waxay waxaanu weydiinay dantiinu maxay tahay cadaalad ma rabtaan xaq ma rabtaan xoolaha khayraadka waddanku leeyahay inaad si xalaala u wadaagtaan ma rabtaan mid quro oo nagu yidhi midka ma rabno cadaalad ma rabno inaanu wax wadaagno maanaan arag markaa intaan la odhan dowladda naqshadeedu waa tan waa inay ka tarjumtaa danta dadku hay doonayaan inay kasbadaan markaa taasi cidi dantii lagama hayo waxaweyaan siyaasiyiintan ayaa doonaya inay kala googoostaan markaa su-aashu maaha federaal ma rabtaa mise ma rabtin nooceen rabnaa weeyaan keebaa keeni kara in danta soomaalida dadka caadiga ay leeyihiin ka tarjumi kara oo wax u qaban kara taasina lama keenin walaa